waad mahadsan tahay wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka hirshabelle iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa ku tegay kormeer labada isbitaal ugu waaweyn magaalada jowar ee lagu kala magacaabo intersos iyo i m c ay maalgelisa labada isbitaal wasiirka mas-uuliyadda la socota ayaa kormeerkoodu ahaa in ay uku ogolaan isbitaalladaasi baahya caafimaad ee ka jira sidoo kale bukaanka halkaasi kusoco ku sugan sida loo daryeelo amba loo daweeyo wasiirka ayaa markii halkaasi garay in mas-uuliyadda la socotay oo kamid ahayd wasiir wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka marwa sacadiye maxamed nuur iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay kulamada qaateen mas-uuliyiinta isbitaalka iyagoo ugu dambeyntii kormeer kusoo sameeyey bukaanka halkaasi jiifay waxaana ka warbixiyay xaaladaha kala duwan ay ku sugan yihiin dhakhaatiirta iyo sidoo kale ehelada bukaanka la joogtay waxayna u sheegeen in ay haystaan si weynna loo daweeyo ayna ku dadaaleen dhakhaatiirtu waxayna sheegeen in ay bukaankaasi kala yimaadeen goobo kala duwan oo ka tirsan hirshabeelle haday noqon lahayd hiiraan iyo shabeellaha dhexe marka wasiirku waxa uu ballan qaaday oo uu sheegay in waayaha kala duwan ee haysta cisbitaalada la dabooli doono sidoo kale uu sheegay qalab casriya dhawaan uu soo gaari doonaan cisbitaalada marka waxa uu sidoo kale wasiirku sheegay in maadaama ay yahay uu sheegay wasiirku markii ugu horeysay kadib markii la dhaariyey oo dhowaan weliba maalmo kahor la dhaariyey wasiirada hirshabeelle oo uu yahay kormeerkii ugu horeeyey oo kuu gelayo xaaladaha caafimaad ee ka jira xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ee magaalada jowhar marka wuxuu ballan qaaday in maalmaha soo socda adagyo kala duwan oo caafimaad ay soo gaari doonaan isbitaalladaasi
waa tahay waa markii ugu horeysay wasiirka caafimaadka kolley uu kormeer ku tago xarumaha caafimaad ee jowhar ku yaala waxaana xusid mudan in magaalada jowhar ama gobolka shabeellaha dhexe uu ka mid yahay deegaanada ugu badan ee inta badan ay cudurradu ka dilaacaan oo webigu mararka qaar uu fato mararka qaar uu webigu biyihii ay dhammaadaan laba goraaraba uu saameyn ku yeesho bulshada bal isbitaalka iyo dhaqaadiirta maxay warbixin ay ka siiyeen wasiirka si wax looga qabto xaaladahaas
waad mahadsan tahay way soohada qaadeen arrintaasi ay sheegeen in weliba lagu guda jiro xilligii weligii uu hoos u dhacayeen biyihiisu waxayna sheegeen inta badan in cudurka shanbiyeedka uu dilaaco xilliga webiga uu hoos u dhaco maadaama biyuhu aysan xilligaasi soocanin oo ay fadhiyaan marka wasiirka wuxuu sheegay dadka in la wacyigeliyo oo ay biyo wasaqa aysan cabin in ay wacyigelin inta badan dadka u imaana bukaanka iyo weliba eheladooda ay wacyigeliyaan oo ay biyahaas wasaqda ah ka fogaadaan sidoo kale in dadka u imaanaya sidoo kale loo sheego cudurada kala duwan ee ku dhacaya dadka siyaabaha loo kala qaado marka wuxuu ka dardaarmay in ay jiraan wacyigelin sidoo kale hooyada dhallaanka cisbitaalada laba isbitaal ku sugnaa ayuu booqday wuxuuna kula dardaarmay in qalabka markay umalayaan hooyooyinku si weyn loogu dadaalo nadaafadooda weliba saalooyinka dadka lagu qalo ayuu si weyn usoo imimeeyey wuxuu sheegay in seeraha qalliinka ee saalooyinkaasi yaalla la badiyo wuxuu wax ka weydiiyey dhakhaatiirta qalliinka ee isbitaalladaas ku sugan wuxuuna weydiiyey haddii ay yadihiin in lasoo badinaayo waxayna sheegeen in ay ku filan yihiin oo ay dhakhaatiir fara badan joogaan oo qalliinka ku shaqadaha saacatee agabka caafimaadka in laysoo kordhayna u baahan yihiin wixii ka dambeeyey dhismihii maamulka waxaa magaaladu ay ka mid ahayd jowhar magaalooyinka dibidhiska xoogan laga dareemayey oo maamuladu ay ka hirgeleen nidaamka uu ka shaqeeyey bal hadda magaalada isbedelka ee ka muuqda maxaa ka mid a
waad mahadsan tahay magaalada sida aad sheegtay dibidhis aad weyn ayaa imi ka muuqda bilada magaalada ayaa aada usoo noqotay dhismooyin cusub ayaa kusoo kordhay waxaad arkaysaa ganacsiga oo si weyn iminka u shaqeynaya dad gurba jooga oo dib ugu soo noqday magaalada oo weliba si weyn u maalgashaday marka bilada magaalada waxay ka dambeeyey maamulka dowlad goboleedka hirshabelle marka la dhisay oo weliba xaruntii maamulka laga dhigay dhismooyin fara badan ayaa kusoo kordhay bilada magaalada ayaa soo noqotay dad aan hawl jooji jirin ayaa kusoo noqday dhinaca amaankana magaaladu waa magaalo inta badan aysan waxyaabaha kooxa argixisadaha ama qaraxyadaha ama dhibaatooyinka ay sameeyaan inta badan aysan ka dhicin taasina waxaa sabab oo ah shacabka iyo ciidamada ammaanka ayaa si weyn xali uga dhexeeya marka magaalada isbedel weyn ayaa ku dhacaysan markii maamulka hirshabeelle laga dhisay weliba xaruntii maamulkaasi ay noqotay
dhanka kale ee suuqyada xoolaha lagu kala gato ee jawar ku yaala maalmihii lasoo dhaafay waxaa ganacsatadu ay sheegay in hoosu dhac uu ku yimid qeymihii xoolaha la kala siisan jiray maxaa taas sabab ah
waad mahadsan tahay ganacsatadu inta badan maadaama sanadkani roobabku ay yaraayeen inta badan dadka xoolo dhaqatada weliba xoolahooda ay ku nool yihiin goobaha wabiga ka fog waxay sheegayaan in sanadkani roobabkii goobahaasi ka dhii jira ay yaraayeen xooluhuna inta badan ay yihiin inta ganacsatada sida ay sheegeen kuwa ku xiran xilliga barwaaqada oo weliba daaqsi fiican xoolo marka ay helaan ay qaaloobayaan sidoo kale waxay kuu sheegayaan in suuqyadii loo iib geyn jiray iminka aysan si loo baahna ahayn oo dalabka xoolaha uu yaryahay
waa tahay barqadan mar haddii sawir guud aa naga siisii xaaladda amni iyo midda arrimaha bulshada ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan jawhar bal waa sidee
waad mahadsan tahay xaaladda amni gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba guud ahaan maamulada hirshabeelle waa inta badan boqolkiiba waxaa dhihi karaa waa sideetan walow ay jiraan caqabada iminka soo kordhay oo wadooyinka ka jira isku xira muqdisho iyo jawhar hase haatee iminka waxaa jira qorshe fara badan uu ka dhawaajiyay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare markii la dhaarinayo golaha cusub ee wasiirada wuxuu sheegay in wadada isku xirta muqdisho iyo jawhar gaar ahaan inta udhexaysa balcad iyo jawar kooxaha gaxsa maalmahani ay kusoo dhuumalaysanayaan in la dhigayo ciidamo sidoo kale wuxuu sheegay jawar iyo burburka inta udhexaysa sidoo kale in ciidamo la dhigayo ilaa iyo feerfeer sidoo kale ciidamo la dhigayo oo ah xuduud hirshabeelle goobaha muhiimka ah oo iminka weliba wuxuu sheegay in la furayo wadada isku xirta jawhar iyo xarunta labaad ee magaalada beledweyne marka wuxuu sheegay in qorshaal fara badan jiraan oo wax laga qaban doono wadada wadooyinka kooxahaasi argixisa kusoo dhuumanaysanaya hase haatee inta badan magaalooyinka wax caqabad ah oo amniga la dhihi karo waxbay dhimaan iminka kama jiraan